أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqaynaynaa filimka cusub ee xalay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaas oo soo bandhigayay fashilka dhanka warbaahinta ka haysta dowladda federaalka iyo shisheeyaha muddada barnaamijku uu socdo waxaa nagala qaybgelaya wariyaasheenna cabdulaahi soomaali cabdifitaax filibiin iyo aqoon-yahan ibnu muflix aniga ayaa soo saaray barnaamijka oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين waa hagaagka mu'asasada alkataa'ib ayaa xalay baahisay qaybta koowaad filim dokumentari ah kaas oo ka kooban laba xalqo ee waana looga dhigay fadarhum wamaa yaftaruun kaas oo lagu soo bandhigayo beenta warbaahinta shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ee u shaqeeya waxaana filimka lagu buriyey beenta ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab martida barnaamijka ayaan soo dhoweynayaa cabdulaahi yaasiin jaamac oo filimka daawaday ayaan ku holmarayaa marka hore cabdulaahi ka waran filimka iyo habka loo diyaariyey waad mahadsan tahay filimkan ay soo saartay ee muasasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaab walmujaahidiin marka la fiiriyo ee qaabka loo diyaariyey iyo muuqaalada sidii la isugu habeeyey waxaa ka muuqata xirfad sare iyo waaye aragnimo ee saxaafadeed muuqaaladana qayb weliba waxaan ohan karnaa halkii ay ku qumaneed ayaa lagu aadiyey waxaad dareemaysaa in la bixiyey juhdi iyo waqti badan iyo tashi badan iyo ku noqnoqosho badan intaa markuu qofku sameeyo xirfadana uu aqoon u leeyahay waxay u badan tahay een, in shayga uu soo saara uu noqdo mid qurux badan sida ayaana ka muuqata ee filimkan alkataa'ib ee soo saartay waayahay aad baad u mahadsan tahay ibnu muflix filimka aayado ka mid ah qur'aanka kariimka ayaa ku jira oo lagu soo qaatay ka waran aayadaha waxa ay ka hadlayaan oo ay burinayaan آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه، محمد واخي الله كبركيو آه، وان سلام يا مركو واد مركب وان امضي دغيسه دونتان سلام هيا ان شاء الله تعالى اما دغيسانيسا نيهو ايات قرانكا عجيب سي عي- آه، ارن لا ياب لي ارنتن اهيد filimkani filin isagoo dhan een, intuu ka kooban yahayba soddon iyo toddoba daqiiqo ka kooban yahayba waxay ahayd soddon iyo toddoba daqiiqo oo su-aal iyo jawaab ah wax la dhihi karo maxaa laga kaaga baxay iyo maxaa ka maxaa kaaga muuqda midna ma ahayn markii la soo koobo nimankani waxay ka hadlahayaan waxaan islaamnimadan ay sheegan hayaan ay leeyihiin islaam baan nahay wax jira ma ahan lianna ayagaba waxay isku qirahayaan waxay ka hadlahayaan oo dhan inuu yahay wax been ah aayaadka qur-aanka marka ilaahi subxaana watacaala uu waxay iyagu kaga hadlayaan uu ku beenhayo ee ku burinhayo ayaa la yaab laaya sida loo dulsaaray waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa aayaadka qur-aanka ee maxaa la yidhahda sheegay nimankaasi ilaahi subxaana watacaala uu kaga hadlay ee sida loo dulsaaray yacni khibradda filimka iyo ragga dhallinyarada ee kasoo shaqeeyey maskaxda ay u leeyihiin waxay ka hadlahayaan iyaga baana qirahaya oo afhayeenka ninkan maxaa la yidhahdaa sheegtay ee amniga ee la taliyaha amniga xasan sheekh ninkan lagu tilmaamay laftiisaa qiraya oo farmaajaa qiraya oo ayagoo dhan ba waxay qirahayaan waxay sheegayaan waa inay been tahay aayaadka qur-aanka ah iyo sida laisula beegsaday iyo sida dhalinyaradu maxaa dhihi jirta u diyaariyeen amrun cajiib weeyaan wax markii lasoo koobo waxa weeyaan waa amrun cajiib aad iyo aad la yaablo weeyaan waa tahay ibnu muflix qaybaha hore ee isdaarka waxa uu ka hadlayaa oo lagu soo qaadanayaa mid ka mid ah caddaanka ajaaniibta ah oo odhanaya mushkiladdu ma islaamka mise waa irhaabka maxay xambaarsan tahay qadiyaddaasi dhanka kale maxay irhaab u yaqaanaan oo waxay iyagu samaynayaan ma ahan irhaab miya akhiyo horta irhaabka een, ayagu horta cindahum warka way ka leexleexinayaan irhaab waxaa la yidhaahdaa ayaga agtooda marka la joogo waxaa weeyaan qof kasta oo muslim ah oo diintiisa ku dhegan oo raba diintiisa inuu ku dhaqmo horta irhaab qofka la yidhahdo waa qofkaas waa in saa loo fahmaa ayaga agtooda laakiin ma kuma dhahayaan sidaas oo kuma dhici karaan oo way baqayaan oo naftooda ayaa ka fulaysan oo nimanku niman maxaa la yidhahdaa ii sheegay ilaahay subxaana watacaala siduu ku tilmaamay aad iyo aad fulaya u ah weeyaan marka afkooday ka ilaalin hayaan irhaab maxaa la yidhaahdaa laakiin ayaga marka ictiqaadkoodi waxay aaminsan yihiin dib loo fiiriyo irhaab waxaa la yidhaahdaa qof kasta oo muslima oo diintiisa ku dheg mutamasikun bikitaabihi wa sunnati rasuulihi ah ayaa waxaa ama doonhaya tatbiiqu shariica doonhaya ama ummadda islaamka inay cisadoo doonhaya qof kasta oo hamidiisu ay sareyso islaamnimadiisa dhabta ay islaamnimo dhaba oo shareecada islaamka in lagu dhaqmo ay tahay qof kasta oo aaminsan ayay nimankaas ayaga ah waxay u yaqaanaan irhaab laakiin ma dhahayaan oo waxay irhaab u dhahayeen waxay ka baqayaan haddii dhahaan muslimiinta o dhan ba irhaab ah in inta la israaco warka uu ku cuslaaday ka baqayaan marka irhaab horta saas iyagu u yaqaanaan ayaga waxay samaynhayaan marka loo yimaado oo ayaga iyo waxay ka hadlayaan iyo waxay aaminsan waxay samaynhayaan loo yimaado irhaab ma ahan wuxuushnimada ay samaynhayaan irhaab ma ahan ilmaha ay dilhayaan irhaab ma ahan qofka muslimka ay dhibaataynayaan irhaab ma ahan midka ayaga maxaa la yidhahdaa ka midka ah ayaga ay intuu soo kaco intaasoo qof tooganaya irhaab ma ahan waa amrun dabiiciyun cindahum marka irhaabka lagu sheegi waa qofka asaga ah laakiin xaqiiqdu waxay tahay waa kelima oo ah irbad sun oo dadka lagu dhufanaya muslimiinta ah weeyaan kelimada ayada ah waxaad ku garanaysaa qaybi iyo xukun weeyaan arrintan ayada ah rule and defy weeyaan marka waa qaybi oo xukun oo nimankan waxay u socdaan waxaa weeye inay ina dadka cunaan ukiltu yowma ukila thawbul abyad arrintii ahayd bay nimankan ayaga ayay tadbiiqinayaan oy ku dhaqmayaan waxay rabaan dadka in ay naseexiyaan oy dhahaan muslin sax ahaa tihiin muslin dhexdhexaad ahaa tihiin muslin fiican baa tihiin caalamka la jaan qaadi kartaan waa waxan ay jadiidiye iyo waxan la midka ay ku daaleen ay ku rafaadeen weeyaan iyo nimankan xubna mushrikiinta ah ee maxaa la yidhahda suufiyada leedahay quburiyiinta ah iyo intan cilmaaniyiinta ah waxan ay aaminsan yihiin weeyaan oo waxaa muslim mutawasit aan nahay iyo muslim dhexdhexaad aan nahay iyo waxan ay ku hayaan marka inay ina seexiyaan oo irbad ku dhuftaan oo intay khudlaaniyaan irbad dhab ku siiyaan oy kabuyo ku dhuftaan ay seexdaan inta ayagoo ay rabaan ay aaminsan yihiin inay wax ta'fiirin karaan ama maxaa la yidhahda ay raadinayaan tadbiiqu shariica alislaamiya ay raadinayaan ay rabaanna in ayagu ay beegsadaan meel alla meesha rabaanna ay ku toogtaan say rabaanna ay u dilaan waxay rabaanna ay ka sameeyaan xaqiiqada dhabta ee jirta horta waa sidaas ayada ah laakiin nimankani xaqiiqa marka laga hadlo irhaabka koobaad ee ilaahay subxaana wa tacaala adduunkiisan fasahaadinaya waa ayaga oo maxay ku yihiin waxyaalahay geysteen iyo dhibaatooyin geysteen bosnatay ka dhacdeen ogsoonin jajday ka dhacday afghanistan bay ka dhacday ciraaq bay ka dhacday suuriya madda ilaa hadda ka socotaan ognahay soomaaliya wixii ka dhacay baan ogsoonnahay oon cidi qarin maxaa jira aan dafiri karin oo waxay nimankan samaynhayeen dadka muslimiinta ku samaynhayeen aan wax qarsoon ahayn marka irhaab haddaad maqasho waa iyaga laakiin wax iyagu ay samaynhayaan oo dhan waxaa weeyaan waa caadi xaqiiqda jirtana waa mid ilaahi subxaana watacaala oo inoo sheegay oo لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والنصارى والذين أشركوا إله وسدبت دقي صدح دو إله وسدبت دقي أو يهود إيا النصارى إيا النمان كان مشركين تا إيه كلانتا هذي ما أنت تشيران يهود النصارى صح أويه مشركين تا إيه كلانتا قالة كلانتا أه إن لا من أرهين أو مجلسها نقطة ما قالة كلامها نقطين عداوة إليهم رب سبحانه وتعالى وسيدا أنا قلت المامن qofka maxaa la yidhahdaa ishaga iyaga fikirkooda qaatana aayadda ka horeysa ilaah kaga hadlay oo ilaah subxaana watacaala ugu faahfaahiyey marka cadow nimankan inay yihiin ilaahina waa nooga digay kitaabka qur-aankana in badan ba ilahi subxana wataala ku sheegay nabigan sal alay wasalam waa inooga digay irhaabka inay yihiinna shaki kuma jiro laanna macna irhaab ba wuxuu yahayba cabsigelin irhaab macnihiis waxaa weeye waa cabsigelin muslimiinta ilahi markuu ka hadlayay halgankooda iyo jihaadkooda markuu hadlayay wuxuu yiri turhibuuna bihi cadwalahi wa cadwakum ayaguna maxaa la yidhahdaa ii sheegay way yaqaanaan kelimadii bay dhinac kale u rogeen marka nimanka irhaabka ee ummadda baabi'iyey ee dadka eber ka dhigay iyaga weeyaan markii lasoo koobo waana sidaas iyada ah ayaga agtooda laakiin qof kasta oo muslim ah waa irhaab gaal ah wey waa irhaab maxaa dhihi in la dila ay bannaanta inuu noolaado adduunka aan mudaninan mustaxaq inuu ku noolaado adduunka ahayn laa yastaxiqu an yaxya fi calaa wajhi hada alard bay aaminsan yihin say u dhan yihiin aad baad umahadsantaa ibnu muflix aan kugu soo laabanaya markaan cabdifitaax ayaan siinayaa oo barnaamijka igala qaybgelaya cabdifitaax filimku waxa uu soo bandhigay halka warbaahinta dowladda federaalka ay ka dhimbil qaadato oo ah shisheeyaha maxaa dowladda ku qasbaya kelimadda iyo warka ay soomaalidu gaarsiinayso ay ka qaadato shisheeyaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مركو هروان كسلام يا محمد ظاهر أذيق إيو أقيارت كلا برنامج كاقب قادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب رنتي سؤاشو وسؤال مهم أه وحين الله بنيسا تاريخ ذا قارهان مركا لغا هدليو وحا دولة فدرالك يا دولة هلمتك أهكو كلفية inay shisheeyaha ka qaataan sida ay dadkooda wax ugu sheegi lahaayeen horta marka hore aan qeexno saxaafad E, hadda waxaa horyaala e, buugga tababarka saxaafadda warbaahinta islaamiga alfurqaan saxaafaddu waxay leedahay qeexitaan kala duwan e, oo dhammaantood u laabanaya falsafadaha E, mid ka mid a qeexitaanada waxa uu leeyahay e, saxaafaddu waa halbowlo kulmiye isgaarsiin loo adeegsado siyaabo kala nooc ah laguna tabiyo walxo kala duwan sida idaacadaha telefishinada jaraa'idka magasiinada e, sawirada ficliga aflaamta iyo e, maregayaasha ama website-ka E, qeexitaan kale e, saxaafaddu waa xirfad uu qofka bini-aadamka ahi fikirkiisa ku gaarsiiyo dadka kale si uu u saameeyo ama si uu fikirkooda wax uga bedelo E, qeexitaan saddexaad e, saxaafaddu waa in la baahiyo wararka iyo xaqiiqooyinka jira iyada oo la eegayo danta guud ee bulshada si ay ku jirto ammaano iyo mowduuciyad E, waxaa jirta markaa e, falsafad iclaami ah oo kasoo jeeda reer galbeedka oo oranaysa aniga oo keliya ayaa hadlaya dadkana waxaa loo sheegayaa wixii aan anigu rabo oo qura falsafadaasi waxaa abuuray hogaamiyaasha kale ah hitler e, ninkii jarmalka ahaa e, mussolini oo ah ninkii talyaaniga xukumayey iyo hogaamiyihii dalka sbain ninkii la oran jiray e, franco falsafadaas iyada ah ayaa aada u faaftay e, gaar ahaan tan hitler ayaa guuleysatay e, marka loo eego qaabkii uu uga faa'iidaystay oo ugu shaqeeyey waxaa jirta e, oraah caan ah oo laga diiwaan geliyey wasiirkii warfaafinta ee hitler ninkaasi wuxuu yidhi been sheeg oo sheeg oo ku celceli ilaa marka dambe ay rumaystaan e, dadka aad u sheegayso E, sidoo kale wixii ka dambeeyey e, dagaalkii labaad waxaa abuurmay e, falsafada iclaamiga ee liberaaliga ah oo ku dhisan in si xor ah loo hadlo oo wixii la doono la sheego iyadoo markaasina e, dhaqaale lagu raadinayo warbaahinta tii hore ee dhaqaalahaas ayay uga duwan tahay waxaa kale oo soo baxay falsafada iclaamiga ee hanti wadaagga oo iyana xoogga saaraysay danta guud dhinaca kalena waxay luminaysay ee danta gaarka ah ee qofka shaqsiga ah laakiin e, ogow dhammaantood waxay ka siman yihiin marka islaamka la joogo falsafadii hitler iyo saaxiibadii ee ahayd dadka waxaa loo sheegayaa wixii aan anigu rabo oo keliya ma jirto cid kale oo ka hadli karta wax ka duwan marka waad maqlaysay e, wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalk oo filimka alkataa'ib ku jiray isla kelimadan ayuu ku hadlay e, lama sheegi karo war aanan anagu rabin e, sawir lama baahin karo e, xaggaas iyo xaggaas lagama dhici karo e, saa iyo saa lama yeeli karo ilaa ay arrintu gaartay in la xiro oo ay awood u sheegtaan qaar ka mida e, wariyaashii E, sidoo kale taariikhda markaan ku laabanno e, gaaladu markii ay ku jabeen dagaalkii xuruub saliibiya ee ay kusoo qaadeen muslimiinta waxay shirar badan ku qabteen e, wadamo ay ka mid yihiin ingiriiska masar iyo kuwo kale shirarkaasi waxaa lagu xaqiijiyey marka hore inaan muslimiinta xoog looga adkaan karin e, dagaalkaas ayaa ay ku ogaadeen oo ay ku xaqiijiyeen e, waxaana la isku raacay in dagaal dhanka fikirka ah lagu wajaho muslimiinta tallaabooyinka marka ee loo qorsheeyey ee la qaaday waxaa ka mid ahaa in idaacado faafiya diinta kiristanka anshaxxumada iyo waxyaabaha la midka ah laga furo wadamada muslimiinta eh, weliba dowladaha la gumaysto arrintaasi lagu farad yeelo dhaqaale iyo wixii ay u baahan yihiinna markaasi loo fududeeyo marka waxay furteen eh, idaacad ayay ka furteen imaaraadka carabta oo kale baxrayn eh, falastiin iyo dalal kale oo carabta u badan ayaa eh, idaacadahaasi laga furay oo dadka eh, looga gadayay dimuqraadiyadda mabaadi'da reer galbeedka eh, siday wax u rabaan eh, iyadoo lagu dhaleeceynayo diinta islaamka eh, takhalluf iyo dib u dhac laga dhigayo qaabkaas ayay u shaqeynayeen soomaaliya marka oo ka mid ahayd eh, wadamadii lagu soo qaaday dagaalkii xuruuba saliibiya eh, waxaa iyadoo qorshahaasi la fulinayo laga furay warbaahinno waxaa ka mid a b b c qeybteeda afka soomaaliga si ay u caawiso ciidamadii ingiriiska ee wadanka qabsaday weliba eh, wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska waxay qoraysaa eh, furitaanka idaacadaasi waxaa dalbaday eh, govarnarkii ama eh, ninkii ingiriiska ahaa ee gumaysanayay gobolada waqooyi ayaa dalbaday Eh, sidoo kale waxay samaysteen oo isla hargeysa ay ka fureen idaacaddii radio hargeysa eh, 1943 iyo saddexdii eh, idaacaddii ugu horeysay oo soomaaliya laga furo waxay ahayd idaacad yacni gumaystaha afkiisa ku hadlaysa ayay ahayd Eh, sidoo kale waxay samaysteen eh, idaacad eh, la hadasha dadka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga eh, ku haysay waqtigaas ilaa iyo hadda Eh, talyaaniga wuxuu magaalada muqdisho ka furtay markii ugu horeysay eh, radio muqdisho idaacadan hadda ee dowladda federaalka talyaaniga ayaa ayaa lahaa oo eh, gumaysigiisa iyo fakarkiisa eh, ku baahin jiray standardkii ama habkii markaasi eh, loo naqshadeeyey ayayna ilaa iyo hadda ku shaqaysaa dii ayay ahayd maraykanka eh, waan soo koobayaye soomaaliya markii uu kusoo duulay dii waxa uu furtay eh, v o a eh, soomaali markii ay jabeenna eh, waa la xiray idaacadaasi mar kale kii ayaa loo furay eh, ciidamada etoobiyaanka oo soo gelayay wadanka si ay u caawiso oo eh, etoobiyaankaasi loo garab istaago marka eh, falsafada iyo dagaalka warbaahinta halkaas ayuu salka ku hayaa eh, waxa weeye eh, dadka waxa aniga aan rabaha loo sheego hadda ka hor eh, bilmunaasaba annaga oo seminaar joogna magaalada muqdisho ayaa waxaa cashar ka bixinayay oday ingiriis ah oo la yirahdo chris green oo caan ah iyo islaan eh, australian ah oo la yiraahdo eh, beni yuusuf xasan macalim isxaaq oo filimka kasoo muuqday ayaa markaasi tarjumaan u ahaa oo la socday waxaan xasuustaa eh, labadoodaba eh, waa ninkaasi iyo islaanta eh, waxay aad ugu celceliyeen in wariyaashu ay faafiyaan dimuqraadiyadda iskana diidaan wax alle iyo wixii kasoo horjeeda markaas waxay falsafad ahaan iibinayeen in reer galbeedku uu diinta eh, kala kulmay diinta kiristaanka kala kulmay dhibaato eh, kiniisadihii lagu banaanbaxay ummadii markii ay dimuqraadiyadda qaadatay ee horumar ay gaartay iyagoo markaasi u durxulaya ee wariyaasha seminaarka la siinayo in eh, diinta islaamka laga fogaado oo dimuqraadiyadda ayaa barwaaqo ugu jirta ummadda eh, siday hadalka u dhigeen in iyada la buunbuuniyo waadna arkaysay wariye eh, aad ma aragtay u xayeysiinayay oo sheegayay in warbaahintu ay tahay qayb ka mid ah dimuqraadiyadda isku soo wada duub marka ee dowladda federaalka waxay ku qasban tahay inay faafiso ee beenta falagaadada anshax darrada ee hadda waxay soo celisayba luqadii gumaysiga ee talyaanigii idaacaddii raadiyo muqdisho furay ayaa afkiisii ee hadda ee laga sii daayaa oo aaraadiisii iyo ee howlihiisii ee idaacaddu ay ka baxaan marka sababta ay u qasban tahay dowladda federaalka waxa weeyaan gacanta ayaa lagu hayaa waa la biilaa xataa ma jiro kombyuutar ee dowladdu ay soo gado oo idaacadaheeda ama warbaahinteeda yaalla ma jiro qalabka ugu yar caawinaad ayaa loogu keenaa wiilal iyo gabdho reer galbeeda ayaa loogu soo dhiibaa marka way ku qasban yihiin inay fuliyaan ee qorshaha reer galbeedka waataa cabdulaahi dhankaada filimka waxaa ku jiray caddaymo muujinaya in warbaahinta dowladda federaalka ay laaluush ku shaqayso kana talowday anshaxii iyo dhaqankii arrinkaasi ma naga siin kartaa macluumaad dheeri ah
runtii waxaan ognahay in dowladda federaalka ah sanad waliba ay kaalinta koowaad ka gasho dowladaha ugu musuq maasuqa badan ee caalamka dee warbaahinteeda iyo midda la olaga ama ku safka ahna ayada ayay ka tirsan tahay oo waxa weeyaan uurdifooyadii ku gowracan weeye mar haddii marka madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii iyo xildhibaankii iyo agaasimihii iyo taliyihii ciidanka ay laaluush qaadanayaan oo aad arkaysa ninkii shalay ee gacmo banaanaa maanta asigoo dabaqya leh oo bangiyo kala duwan lacag ay ugu jirto oo ciidan badan oo mushaar siiyo ilaalinayaan dee soomaalida waxay tirahdaa ratiga yare ratiga weyn saanqaadkiisa ayuu leeyahay marka wariyaashan oo ah dad dhalinyaro ah runtii qaarkood laga yaabo in ay kusoo koreen saboolnimo kusoo koreen laga yaabo meesha baahiyo inay geysay laga yaabo oo xataa mabda aanu u tegin la yaab male in ay laaluush qaataan weliba waxaa xaqiiqo ah oo aan anagu goobjoog u ahaa maadaama saxaafadda aan muddo ku jiray in niman isbaaraysayaal oo isbaaro u taallo lacagta ay dadweynaha ka soo dhacaan wariyaasha ay siiyaan macnaha waxaan ka hadlayaa nin hogaamiye kooxeed ah ama nin mooryaana oo horjooga koox mooryaan ah oo meel isbaaro u taalla ninkaa lacagta uu dadweynaha ka soo qaato ayuu wariyaha qaar ka siinayaa si uu asiga u buunbuuniyo oo nin siyaasiya ama nin caana uga dhigo marka mooryaanka ama mooryaan weyn ha ahaade ama mooryaan yar ama dhexaad ha ahaadee ayaa saxaafadii soo hor istaagaya oo asigoo dadki dhacaya oo dadki dilaya oo xalka isbaarad utiila hablee lagu kubsanayo ayuu haddana wuxuu ka hadlayaa ummadii aayaheedii iyo maaragtay ay sheegaya halka ay tahay inay u jihaysato asigoo iska dhigaya inuu asigu mudan yahay inuu ummadda hogaamiyo dariiqa uu marayana waa wariyahan uu laaluushka siiyey waxaad la socotaa in dowladda federaalka ahi ay kun shilin ama laba kun oo shilin oo ah lacag runtii aan koobsha ha goynin ay dad u disho lacagta caynkaa lagu soo qaaday marka ninka qayb laga siiyey ee haddana ninkii siiyey buunbuuninaya waxaan odhan karnaa dee waa nin caloosha u shaqaysta ah oo wax uu ka naxayo iyo wax uu turayo toona aanay jirin waa hagaag ibnu muflix madaxda dowladda federaalka waxa ay sheegayaan in wariyaha iyo askariga ay isku dhufeys ku jiraan arrinkaasi ka waran maxayna tusinaysaa horta ninkan akhiwa marka horeba ogeyn bay su-aasha u taallaa ninkan marka horeba ogeyn bay su-aasha u taallaa nimankan ayaga ah nimanka saxaabadda ku jira naagta xun ee la yidhahda aamin cabdiqaadir ee mujrimadda ah ee banaadir ka waranta ninka maanta dila dila waxaa lahayaa gabadh baa la dilay cabdiqaadir ciise intii la dila waxaa lahayaa gabadh nin baa la dilay kan dhuunta karkaran intii la dila waxaa lahayaa shacab baa- waa been waxa kama jiro ninkaan ogeyn baa loo sheegaa mooyaane inay gaala yihiin kuwan ka gaalsan leenay markii la xalay ii sheegaya ibnu khatal nabigu muxuu- muxuu ku dilay isagoo kacbada haysta markuu dilay uqtuluuhu markuu nabigu sal l slam laantu maka ma- fatxu maka intuu furtay uu dilaya ama xadiis cabdullah ibnu khatal markuu nabigu sal l slam dilaya muxuu ku dilay muxuu ku dilay muxuu ahaa inaan la fahmin dadku mogta diinta inay fahmin baa mushkilad intaada leegaa soo muusan ahayn afkiisa intuu naaga qeenaada samaystay oo naga u hayso oo nabiga aflagaadeeyo oo saxaabada caayo oo diinta iyo waxayga caayo sooma haynaa nimankan haddii halganka caayeen maxay ayaga ibnu khadar ku kala duwan yihiin waxaa kaloo xaqiiqo oo jirtaay fasahaadka ayaga warkooda ka dhalanhaya iyo masaakiinta aan waxba fahansanay ee duufsan hayaan dhibaato badan ay u geysanayaan inay ka badan tahay kuwan murtadiinta ee hubka wata ee wax dilahaya iyo kuwan ciidanka sheeganhaya iyo kuwan madaxda sheeganhaya waxa ay maxaa la yidhahdaa ii sheegay fasaadka ay geysanayaan inay laba jibaar saddex jibaar afar jibaar shan jibaar tahay kuwan afka ku hadlaya ee adduunka gelinhaya ee youtubeka dhigaya ee facebooka dhigaya ee twitterka dhigahaya ee instagramka dhigahaya ee snapchatka dhigahaya ee telegramka dhigahaya iyo maxaa la yidhahdaa ii sheegay bahalkan hadda soo baxay cuquwada qabe la yidhahda kalab hosmee la yidhahda dhigaya nimanka waxaa samaynhaya inay ka gaalsan yihiin laa shaka fi dalik ninka aan taa dareensanayn de asaga u taallaa ama fiqxumo ha hayso oo fahankiisu ha gaabnaado oo nin fahan aan lahayn ha noqdo oo fiqxumo ninka asaga ha hayso ama waaqaca iyo mas'alada meesha ka taagan bu yuusa fahansaneen fiqul waaqac ha ka maqnaado ama fiqul xal ha ka maqnaado midku doqob ha ka maqnaadee nimanka noocaasa inay ka daran yihiin kana mujrimsan yihiin nimankan kale inta ee murtadiinta ah ee hubka ee hubka wata ama madaxda sheeganaya shaki kuma jira arrinta ayada ah marka akhiyow een, nimanka in la laayo anu waxaan aaminsanahay kuu qarin maayo waxaan aaminsanahay nimankan in la laayo inay ka mudan yihiin kuwa ciidanka ah baangaraafta dheh haramacad dheh bu- kuwa maxaa dhihi jiray bahalkii dheh kuwan ay ka mudan yihiin leanna kuwan waxay bi'inhayaan waa wax wadanka gudihiisa ka jira laakiin kuwan wadanka gudihiisa way fasahaadinayaan banaankiisana way fasahaadinayaan waa nimanka ugu liita weye waa min akhasi naas weya nimankan ayaga hadhow markii la dilo waxaa lagu leeyahay waxaa la dilay wariyaa la dilay saxafiyaa la dilay kiriyo uf dheh waxba kama jiro ayagibaa afkooda ka qiranhaya ayagibaa isu cadaynhaya inay kuwan isku mid ay yihiin midka wariyahaya midka hubka wata A- adu maxaad ku kala saari adu markaad kala saaraysa eed leedahay waxaa la yidhahda isheega waa in la kala saaro suxuuf baa la dilay shacab baa la dilay markaad leedahay maxaad ku kala saartay ilaa waxa markaad kala saaraysa cilmigaa loo baahan yahay war asagii madaxweynaha aba wuxuu ku leeyahay askariga iyo maxaa la yidhahda isheega iyo iyo waryuhu waa isku mid kuwa qaar warar- wararkooda waxaa laga dheehan karaa inuu askarigu inuu ka mu- inuu ka mudan yahay waryuhu ka ka mudan yahay askariga halganka ay ku jiraan wax halgan ku sheeganayo ay ku jiraan ee diin la dirirka ah marka nimankaas ayaga akhiyo waxa weeyaan markii la dilo ee madaxa lagu dhufto ee nimanka ayaga ah madaxa laga garaaco in la yidhaahdo weeye sida cabdiqaadir afrika loogu digtay in loogu digto wey waa in maxaa la yidhahdaa nin kasta oo dili kara nimankaa uu laayo oo dilo wey suxufiyiin ma ahan waa niman ciidan ah waa ajnaad wey dumarku in la dilo sharci islaamka waa xaaraan lama ogolo laakiin waxay leeyihiin waa markay dumarka iyo xaaladda lagu yaqaanay ku jirto culadu leeyihiin oo islaantan ay tahay islaan maxaa la yidhahdaa ay dumar ah markay tahay laakiin naag jundiyad ah oo tegtegan oo laad madax kaaga dhufanaysa oo ku tooganaysa markay tahay waxay ku xugun tahay ragga in la dilo xukunku ninku qaato ayay qaadanaysaa waa la dilo madaxa lagu dhufanaya la dhihi maayo waa naag lama dhahayo waa askariyad soo maahan haa dumar marka leeyahay la dilo waa markay miskiinta gurigeeda joogto ee dumar tahay suuqeeda joogto wey laakiin naag ju- jundiyad ah oo tegtegan oo tababaran oo ku shiishaysa oo qoriga wadata oo madaxa kugu dhufanaysa ha la dilo yaan la dilin meelay ku qoran tahay diinta islaamka laga soo- laga soo heli maayo haddii tii dumarka ay waxay ku dhibaatay ay tahay inay gacan geysatay ay tahay iyadoo marka hore xaaraan dilkeedu ahaa famaa baalku qofku marka afkaa kugula dagaalamay nabi wuxuu sal ly slam muxuu ku- muxuu tilmaamay jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum soo maha marka ninka a- carabkiisa ku dagaalamahaya ee tv-ga carabkiisa kaga hadlahaya ee carabkiisa kugu- ku dacaadeynhaya ee carabkiisa beenta ku sheegahaya ee warka xaqiiqdaha bedelhaya ayaa ka mudan kana mujrimsan in la dilana mustaxiq ah midka qoriga wata maxaa yeelay asagu warkiisu adduun wuxuu gaadhayaa shanta qaaradood ee adduunka waxa lagu sheego ayuu gaadhayaa laakiin kan qoriga wata saaxada la taagan yahay ma dhaafayo meel inta markaa la joogtana waxaan aynu arkaysana ma jirto marka nimanka ayaga waa in saa loo ogaado ninkaan fahansanayn hadda asagu asag u taallaa waxaanaga noo yaallo hadda anaga ka warsugayno ma ay ahan baaraka allahu fiik waayahay ibnu muflix isla su-aashaasi midka agdhow kalsooni darada lagu qabo saxaafadda soomaalida iyo waxa ay sheegayaan sidee buu filimkan daaha kaga qaaday akhiyo kalsooni darida nimanka horta laga qabo waxaaba ilaahay mahadii ah wargeysyadii gaalada horta inayba inkireenba taas horta ilaahay mahadii ah adduunka waxaa kuugu daran ninka ku taageerhaya ama gacanta kugu haya adiga ama ku maamulhaya ama dhaqaale ku siinaya in horta ku inkiraabo yaabo dhib- yaabo dhib kugu filanba kalsoonina inay nimankan haysanina waan ka su-aasha horaan kaga hadlay haba yaraatee in nimanka wax kalsooni lagu qabi karin filimku siduu u buriyo warka ay sheegahayaanna waa war cad shamcaan faaruq raxmatullaahi tacaala caleyhi iyo aayadda tafsiirkeeda la dul saaray nimankan keli abaa ku filan wax kale oo baahno waxaa ku filan aayaadka ilaahi subxaana wataala inamaa yaftari lkadiba aladiina laa yu'minu biaayaati illah waulaakum alkaadibuun fiiri alaa lacnatullaahi cala alkaadibiin xagee qutla alkharaasuun waxaan beenta sheegaya tuugada ah xagee aayadka qur-aanka ka marhayaan markii lagu leeyahay waxan islaan ma ahan waa murtadiin in la laayana ay waajib tahay markii lagu leeyahay waxan oo kaleentaa la arkayaa dad baa waxay ku dhahayaan wuu tukaday war had- haddaad tala waan tukanaya oo ilaahay wuxuu kaa xarimay aadan xaaraan ka dhigayn oo ilaahay wuxuu kaa fogeeyey aadan ka fogaanayn islaamka tahay maxay tahay islaamka aad tahay maxay tahay nimankan marka ee, gaalada ah way aad way og yihiin ilaa waxay og yihiin waxaan saxafiyiinta sheeganayana aqoon iyo wax ay leeyihiin inaysan jirin inay jaalo yihiin ayaga laftooda aqrinaya waad dhegeysanaysa wiilka aad soo filim ku jiray ee hadlahayay wuxuu leeyahay meesha hunguri baa loo galaamayna aqooni ma jirto afkiisu ka qartay shilimaad baan meesha loo galaa buu yidhi waxaa caddeeyey oo asna si badheedha u caddeeyey jamaal cabdi jamaal cismaan janal fur u shaqaynayay ayaa isagana caddeeyey oo tilmaamay in maxaa leeyahay nimankan ayaga ay yihiin cadaqaatayaal kuwan la- wax duubahaya laga duubahayana inay laalush bixiyaan kuwan tuugada ay duubaysana inay laalush qaatayaal yihiin jamaal baa si toos u caddeeyey war ka daayaan leen maxaa loo leynayaa buu leeyahay isweydiinayaa sababtoo loo leenaya maxay tahay buu leeyahay yacni hadday saxafiyiin yihiin sax ah kalsoonina way heli lahaayeen oo yani rag madaxa bannaan oo si dhab u madaxa bannaan oo waxay rabaan uu qofku weydiin kara hadday yihiin ama rag madaxa bannaan oo siday doon u hadli kara hadday yihiin kalsoonina way heli lahaayeen warkooduna mistaaqiyaad iyo run iyo in la rumaysto keeni lahaa taasaa marka waxay keenaysaa waxay ke- waxay keeni lahayd inay sumcaddooda kor u kacdo laakiin dee wixii oo dhan ba waxaa baabiye alkataay baa baabi'isay waxay hayeen oo dhanba alkataay baa baabi'isay waxaa kaaga sii daran waxyaala layaab kale ee filimku ah maxaa dhihi jiray aad iyo aad layaabka ulahaa ah arrinta marka laga hadlaya waxaa ahaa haway yaraate ee nin ka mid a dhalinyarada ka mid a xarakada ka mid a ama nin shahiide oo tagay ha noqdo ama midno ha noqdee ereykiis meesha laguma soo darin waxay layaab kalaaba ka mid ahayd haddii lidha ayaga buluutka halkoodii weeye ayaa isdhisay haddii la dhihi lahaa culimmadii soomaaliyeed ee lagu kalsoonaa bay soo qaateen waxyaala cajiib kale filimka maxaa ku jiray bay ka mid ahayd ee aadka iyo aadka maxaa soo jii- soo jiidashada u lahayd leanna waxaa yeelay hadda ka horba waxaan een, waxaan nin culimada soomaaliyeed ka mid a waxaan ka faa'iidaystay wuxuu yidhi markaad nin naqdinayso yidhi ama xadiis intuu kugu qabsada xadiis ka hadlayso haddaad tirahdo albaani baa xadiiska daciifiyey haddaad tirahdo wuxuu ku dhihi horaanba waan u kacsanaa kaas haywareeri warkiis kuma jireen wax kalama hisaab ku dhihi laakiin markaad xadiiska udhex fadhiisto yidhi sanadkiisa oo tirahdo yidhi fiihi fulan waa daciif waa muttahim bilkadib waa wadaac waxaa laga sheegay waa- nooc markaad tirahdo halka intaad la gasho aad godka u fadhiisato yidhi ninka asaga ah halkaas ku gowracaysaa mar dhaqaaqi karo yidhi ninka asaga aad tirahdo xadiid ka niqaash ninka la dhex fadhiya haddaad tirahdo oo meel kaleba adan aadan oo ninka aad iska lalmiso meeshaas ku jaban yahay buu yidhi marka waxaan usoo qaado macnaha mitaalka usoo qaadaya waxaa weeye waxay nimanka dho- dhoobi lahaayeen iyo waxay sheegi lahaayeenba niman alkataa'ib la yidhaahdo oo imtixaan ah oo ilaah iyaga u soo diray baa daba taagan fartay qaadaanba waa lala qorayaa waxay sheegaanba aayad qur-aanka daba taalla gaaladii warkoodii oo ayaga waxay sheegayaan inkirsan oo beeninaya baa miska lasoo saaraya nimankiiba waxay noqonayaan nimanka waxay noqonayaan marka halbacaad ugu lisay waxay hayeen oo dhanba wax waxba ka jirinba habaa'an mansuuran kuwa ilahay ku tilmaamay noqonayaan marka nimanka ayaga waa niman jabay oo inkaari ku dhacday saxafiyiina lama dhihi karo ninka saxafiga loo yaqaano waxaa weeye waa ragga madaxa bannaan ee hadli kara waa ragga madaxa bannaan ee wax qori kara waa ragga madaxa bannaan ee fikirka xorta ka ah waa ninka madaxa bannaan ee wuxuu qorayo iyo wuxuu ka hadlaya aqoonta u leh waa ninka madaxa bannaan ee fikirkiisa wuxuu asagu damca cabiri kara laakiin dadkan lagoweystayaasha ah ee gacanta lagu hayo ee shilinka lagu hayo ee waxay yihiin aysan jirin lo'da ah lo'da ay waxay yihiin aysan jirin in la yidhahdo waa saxafiyiin dadkii akhrisunaaska ahaa ee dhaqanceynta u baahnaa ee u baahnaa in ayaga intii la qabto maxaa la yidhahdaa ii sheegay ee dhaqanceyn loo sameeyo yaa waxaa laga dhigaya dad saxafiyiin iyo dad madaxa laga dhigaya iyo dad maamul ummad maamulka laga dhigaya marka dadkaas iyaga ah waxay ahaayaanba waxaa falilahi alxamdu walminna ah in ilaahay subxaana watacaala nimanka dhallinyarada alkataab ilaahay usoo saaray daadka ay raaciyeen daad xor bay ka dhigeen oo qashin qub ah ayay ka dhigeen marka nimankaasu waa saas xaaladoodu waa hagaag cabdifatax dhankaada qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka waxay qireen in warbaahinta xarakada ay ka awood badan tahay warbaahinta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye qirashadaasi ka waran maxay ka dhigan tahay maxamed horta waxay ila tahay iyagu ma aanay qiran mana qiran lahayn laakiin waxay ku raaceen maraakiista reer galbeedku ay leeyihiin oo warbixino kasoo saaray warbaahinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab tusaale ahaan markii uu hadlayey farmaajo oo uu leeyahay warbaahinta al-shabaab ayaa ka awood badan teena waxaan xasuustaa markaas mid ka mid a maraakiista reer galbeedka ee daraasaadka ayaa sheegay in warbaahinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badan tahay tan dowladda federaalka marka loo eego xaqiiqda tayada maadada iyo xiliyada lagu soo beegayo farmaajo daraasadaas ayuu arkay markaasuu qiray in warbaahinta mujaahidiintu ay tooda ka xoog badan tahay dadka qaar waxay yiraahdaan haddii reer galbeedka ama maraykanku ay yiraahdaan dimuqraadiyaddu waa xaaraan waxaana ka fiican shareecada iyo sida al-shabaab ay ugu dhaqmaan waxay madaxda dowladda federaalku leeyihiin waa runtood waad maqlaysay hadda yarka wariyaha ah ee filimka kasoo muuqday wuxuu yidhi annaga wixiina la faro ayaan sheegaynaa xataa haddiina la dhaho al-shabaab argagixiso ma ahan waa niman fiican sidaas ayaan leenahay micnaha waxaad dareemaysaa inuusan jirin wax mabda ah marka wariye aan mabda lahayn iyo wariye mabda iyo caqiido adag haysta isku risaalo ma noqon karaan mana tartami karaan runtii madaxda dowladda federaalka ah waxaa walwal weyn ku haya warbaahinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab xuseen macalim hadalkiisii waad arkaysay ama waad maqlaysay ma ahan nin siyaasi iska caadi ah waa la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha madaxtooyada ayuu ku yaallaa xafiiskiisa wuxuu si cad oo weliba qoos ah u sheegay in warbaahintoodu aysan waxba ahayn wuxuuna guusha siiyey tan xarakada mujaahidiinta al-shabaab arintan waxayna jab weyn ku tahay runtii wariyaashooda waxayna guul uga dhigan tahay wariyaasha al-shabaab ee andalus iyo alkataa'ib waxay sidoo kale bulshada ku dhiiragelinaysaa inay la socdaan warbaahinta islaamiga ah maadaama ay reer galbeedka iyo madaxdii dowladda federaalku ay qireen intooda laga wanaagsan yahay runtiina waxaa la yidhaahdaa guul waxaa u wanaagsan midda uu cadowgaagu kuu qiro nin shaacirana wuxuu lahaa idaa araada allahu nashra fadiilatin duwiyat ataa xalaha lisaana xasuudin marka iyaga oo dagaal kula jira oo xasdaya oo xiqdi u qaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay haddana carabkooda ma aragtay ku qireen in laga fiican yahay xaqiiqda iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyo anshaxa intaba looga fiican yahay filimka waxaa kasoo muuqday mid ka mid ah madaxdii dowladda maraykanka ninkaasi hadal cajiib leh ayuu ku hadlay wuxuu leeyahay hadal murtidiisu yahay xaqiiqdu ma ahan kulaha sida ay wax u dhaceen waa sida adigu aada u dhigtid bal eeg hadalkaas xumaanta tusaalihiisa aan ka soo qabto soomaaliya diyaaradaha maraykanka ayaa goor aan fogeyn waxay duqeyn ka geysteen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan toddoba wiil ayay ku dileen afar walaalo ayay ahaayeen dowladda federaalka iyo warbaahinada la midka ah waxay yidhaahdeen boqol al-shabaab ah ayaa lagu dilay howlgal ay iska kaashadeen dowladda iyo saaxiibo caalami ah sow uma jeedid waxa lagu shaqeeyey qaacidadii gaalkii maraykanka xaqiiqdu ma ahan siday wax u dhaceen waa sida adigu aad u dhigtid arintaasi marka waxaa cagsi ku ah intaan anigu arkay oo aan qiimeeyey warbaahinta al-shabaab waxay ku shaqeeyaan qaacidada odhanaysa naqlulkhabari kamaa huwa warka in loo tabiyo oo sida uu u jiro oo dhabta ah marka ma tartami karaan laba qolo oo labadaas meel kala taagan wayahay ibnu muufle filimka culimada ayaa kaalin ku lahaa sheekh mustafa warbaahinta shisheeyaha ayuu ka hadlayaa iyo saameynta ay ku leedahay qadiyadda soomaaliya isagoo tusaale usoo qaatay b b c da ka waran warka shiiqa iyo sida iyo sida b b c da ay u saamaysay ummadda soomaaliyeed
kelimada sheekh mustafe akhiw ee nimankan la yidhahdo maxaa la yidhahdaa ishiga soomaalida iyo b b c da waxa kala haystaa waa xaqiiqa run oo jirta weeye sheekh mustafe horta waa nin khabiir oo ka warqaba soomaalida in badan buuna ka hadlay waxyaalaha soomaalida dulleeya in badan buu ka hadlay marka nimankani b b c da waad ogsoontaha berigii horeento hadda xoogaya dee social media iyo howlo kala la helayo berigii horeento ogsoontaha marka maqaayada casirkii laga daaro waxay ahayd ummad aad moodeyso inay masaajid ay ku tukanayaan ama islaam sugan ama jamaca sugan aad moodeyso ama inay shir ku jiraan aad moodeyso ay afartii koore kasoo fadhiisanhayay waana cadowga koobaad ee dadka muslimiinta ah b b c du waa cadowga koobaad dadka muslimiinta ah gumaysi waxay dadku haystaan aad la yaabayso ilaa haddan la joogo waqti haddaan ku noolahay kuwa waxay ku leeyihiin b b c baa tiri b b c waxaan ka dhegeystay b b c waxaa laga sheegay b b c waxay sheegtay afar iyo labaatan sac kuwaa la taagan waxaan b b c lagu yaa wariya yaa dadka yaa wariyayaalka ah yaa maxaa la yidhahdaa ii sheegay maamula xaggee kasoo socota warka lama fahansanaa waxaana xaqiiqo oo jirta dadka wariyayaasha la sheegta ah waa min adcaf innaas waana min waxaa dhihi jiray waxaana weyaan waana min afsuqi naas weyo dadkii bisida ka warrama ka waran waa beenaalayaal kadaabiin ilahay ka furatay lianna wax ay sheegayaan way og yihiin inuusan run ahayn waana waxa loogu talagalay b b c-na dee waa la yaqaanaa meesha laga leeyahay iyo cidda iskale waa la yaqaanaa reer galbeed baa gacanta ku haya war ay soo tafatireen ayagu ay soo diyaariyeen baa loo soo dhiibaa taasina ayaguna sii daayaan waad aragteenoo wax gaal ka farxinaya mooyaane wax gaal ka nixinayana kama hadli karaan wax qof muslima lid ku ah mooyaane wax qof muslima wanaag wanaag uu qof muslim ku farxana kama hadli karaan oo ma sheegahayaan taa darteed waxay kutusinaysaa marka ayaga horta laftirkooda gumaysi ku jira marka nin gumaysi ku jiro asaga maskaxda laga haysto oo asaga la maamulo oo asaga farti la raba laga qoro adiga muxuu ku gaarsiin karaaba taala muhiimaddu waa midaas adiga muxuu kuu sheegi karaa waa war xaqiiqa oo biyo kama dhibcaana warka sheekh mustafe ee ku saabsan nimankan b b c da ah iyo qaabka ay u dhaqmaan iyo siday u hadlaan iyo waxa maxaa la dadka soomaalida dhibaatada ku haysata waxa keenaya arrintaasna waxaa weeyaan waa akhris la'aanta lowlaa dadkan ay ahaan lahayen dad wax akhriya ay ahaan lahayen soomaalida ah marnaba b b c omay duleysnaadeen marnaba b b c oma aysan noqdeen dad maxaa layidhaha iyo sheegalahaystayaal oma aysan noqdeen waa xaqiiq jirto oo midda ayada ah shaki kuma jiro marka nimanka ayaga waxay u baahan yihiin niman in u baahan in la iska qabto oo maxaa la yidhahda u baahan in laga fogaado weeyaan taasa marka waxay keenaysaa in nimankan ayaga ay yihiin ay yihiin niman loogu talagalay ummaddan muslimiinta inay dhibaateeyaan niman loogu talagalay ummaddan muslimiinta in lagu rafaadiyo niman loogu talagalay ummaddan muslimiinta in lagu gumeeyo ayagoo luuqadooda ku hadlahaya marka waa niman noocaasa warka sheekh mustafa uu sheegayana waa khabiir waa fasal bihi qulayabuuka mislu khabiir fasal bihi khabiiran ilahi subxana wataala qur markuu leeyahy maxaa malan dhahay qof yaqaana laga hadlaya wuu yaqaanaa laana luuqadoodii u yaqaanaa wuu kusoo dhex noolaa waa nin daraasa sameeyo wax akhriye weeye xaqiiqada dhabta ee jirtay arrinta uu ka hadlay waa arrin biyo kama dhibcaana gumaysiga koowaad ee dadka lagu hayo waxa weeyaan waa waxa waxa ku haysa waxa waa bbcda waa afkaarta la isticmaalo waa warbaahinta nimankan ay sheegayaan lambar onkeeda wey waa bbcda haddaad dhihi lahayd waxaad dhihi lahayd maxaa dhihi jiray sheegay video eed haddaad dhihi lahayd waa waxyaalahan xunxunka ee tiifiyaha lagu sheegay kuwan kan qaranka sheegtay khaa'imiinta ay gacanta ku hayaan tuugada ah ay gacanta ku hayaan haddii ahaan lahaa yacni jamiic waxan ay soomaalidu ka hadasho oo dhan xaqiiqa marka laga hadla gaaladaasi aan cadowga dhibka inagu haysa ayaa uga dhow xaqiiqada ayagoo propaganda badan iyo been badan sheegahaya mararka qaar war run ay sheegahayaan oo markaad fiiriso aad dareemayso inuu warkan war run ay yahay ilaahay muxuu shaydaan ku tilmaamay abuu hore markuu xadiidkii uu sadaqada ka guranhayay saay saasaan ahay masaakiin baan wata kan baa caawa isiida kuusoo noqon maayo annagu subax kasta muxuu lahaa markuu u imaado sadaqaka wahuwa kaduub marka nimankan ayagoo asaalatan beenaalayaal ah inay beenaalayaal yihiinna in badan maxaa dhihi jira laga hadlay haya haddana mararka qaar ay kuwan markii la fiiriyo ka run badan yihiin kuwan markii la fiiriyo islaamka soomaalida sheeganaya soomaalidana waa laga yaabaa inay maxaa dhihi jiray su-aalaha dambe inaad weydiisa inay ku jirtaa dhici kartee waxay yihiin iyo ayagaba aftooda ka qarayaba kuwan marka warka sheekh mustafa kale soo duuduub waxaa weeye waa war biyo kama dhibcaana lana maxaa la yidhahdaa ii sheegay uu yahay war xaqiiqa oo runa oo jira weeye lamana inkiri karo warka asagaa dhanka kale ibnu muflix filimka waxaa lagu soo qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid ahaa xuseen macalin oo sheegaya in aysan been in aysan beentu ka reebnayn hadalkaas muxuu ku tusinayaa inteese lagu kalsoonaan karaa wararka dowladda marba haddii madaxdii madaxtooyada ay sidaasi leeyihiin warka walaal ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa xuseen macalin ee la taliyaha amniga xasan sheekh aan u malaynayo inuu yahay in lagu tilmaamay ee ku haya beentu kama reebano waxyaalaha la yaabkan filmku arkay kamid ahayd hadda ka horre waan arkay asagoo arrintan ka hadlay meel baan ku arkay marka wuxuu yidhi dhoodaan tartan madaxnimadaan eednay iyo maamul tuuga ah tawogtuuna ka tagay raggii taakule yidhi horta dad maxaa layidhi rogmaday oo balaayo ku dhacday baa waxaa dad balaayo ku dhacday iyo maxma u noqdaan in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim waidaa araada lahu biqowmin suu'an falaa maradda lah nimankan horta inay dadinkaan ku dhacday aan nahay oo hawaar nagu dhacay oo anagu laftirka anagu aan dad khiriban nahay haddaan soomaali nahay baan ka hadlayaa oo inkaan ku dhacday aan nahay waxaa u daliil ah waxa madax noo noqon haya ama la taliyayaal noo noqon haya ama saxafiyiin noo noqon haya bal waxaa dibaha loo fiiriyo war dadka maxaa ka khaldan dadka miyay waalan yihiin maxaa laga sheegay nin baa qolyaha maxaa dhihi jiray kilka shanaad daga ah yaashow nin aad u caqli badan buu ahaa marka tolkii inbu wuxuu la damcay inay wanaag sameeyaan wuu waday wuu waday wuu waday wuu waday wuu waday waxbaa uga soo naasi caddaan waay markaasaa wuxuu yidhi ilaahayow ama tolkii caqliga ama tolkii caqliga u soo celi buu yidhi ama aniga caqliga qaad buu yidhi waxaan waxaan ku wada noolaan karnaa ma ahee ilaah ama tolkii caqliga u soo celi buu yidhi ama aniga midkan igu jiraba iga qaad buu yidhi yacni ninka wuxuu fahansanaa iyo ee uu rabay iyo waxay tolkii damacsan yihiin ayaa isu qaban waay waxaan uga jeedaa ninka lagu leeyahay la taliyihii dhan ee amnigayo wuxuu la soo fadhiisanayaa amaama almala ummadda ilaahay oo arkaysa oo daawanaysa waa la turjumi warka asaga saad ogsoon tahay waxaa leeyahay waxaa ka mid ah marka inuu amaama almana shaashadda intuu fadhiisto uu yidhaahdo beentu kama reebano subxaan allah subxaan allah waxyaa la yaab kale ka mid tahay war heedhe dadku haddayn beenta ka reebanayn maxaa ilaahay diintiisa loogu sheegay alaa lacnatulahi cala alkaadibiin qutila alkharaasuun bal fiiri inamaa yaftari kadib laa yuminu biaayaati illah ulaaika hum alkaadibuun ulaaika hum alkaadibuun waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu u xareemay maxay tahay وعلاوته يعني علامات ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم تري علامات النفاق المح- المنافقين محكمنا اذا حدث كذب وكلمان هي علامات منافق وي والمنافق وكافر في الدنيا والاخره احكام دي سون بالله سو ريبي او هدو مسلم مع markaas dadka muslimta ku dhex jiro umba salaadi lala tukan oo gowrici maxaa la yidhahdaa ii sheegay la cuni oo salaadi salama aqbalo oo nikaaxiisu ma asaxayo waa zaani maxay ma- sababta waxkeenaysa maxay tahay annagaan ogeyn mooyeene marba hadduu gaal yahay oo asagu uu gaal yahay munaafiqnimo ay qalbigiisu ku jirto adduunkana waa gaal aakhirana waa gaal axkaamta guud unbaan unbaan ka reeba unbaan naga hadhayso oo markaa unbaanan ku fulinaynin oonan dhahayn hala halagu qabta mooyaane oo gawricisaan cunaynaa ma ogin gabadhaan u guurinaynaa ma ogin waan ka guursanaynaa ma ogin daahirkaas anagu naloo diray laakiin asagu baadinka mar hadduuba gaal ka yahay oo annaga uunaga cabsanayo cabsi oo muslimiinta ka cabsanayo uun islaamnimo u muujsanayo adduunka markuu joogana waa gaal adduunka jooga xukunkiisa aakhirana waa xugun ah waxdhe waa gaal wey ee anaga un baan ku fulin karin shareecadaas aan ku tatbiiqin karin un marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay nimanka munaafiqiinta inay niman been badan yihiin yaxlifuuna yaxlifuuna yax- bal suuratu tawba ha la akhriyo suuratu tawba cabdillahi bin cabaas muxuu yidhi suuratu fadaaxa uu- uu uu yaqaanay suuradda fadeexadda iyo maxaa la yeeshay ceebeynta u yaqaanay wala suuratu tawba ha la akhriyo yaxlifuuna bilaahi maa qaaluu yaxlifuuna lakum yaxlifuuna yaxlifuuna yax- sayaxlifuun ilaa intuu soo celi waa arteen waa calaamad munaafiqo weye marka ninka horta la taliyaha amniga lagu tilmaamay anigu waa nin aan la yaabay waxaan isleeyahay maskixiya nin fayow ma aha maskixiya nin fayow oo maxaa la yidhahdaa ii sheegay ee maskaxdiisu ay degan tahay oo caafimaad qaba ma aha saan aaminsanahay leanna mansiladu taagan yahay wuxuu ku hadlay wax isqaban kara ma aha dee kalsoonin in nimanka ayaga macdhejaan lagu lagu kalsoonan karin oo laga korba horba looga socdo wax ladao kaga laabto ma ay jirto laakiin la taliyihii amniga ama la taliyihii madaxweynaha markaad tiraahdo yaan ahay oo heer jaga intaa laag aad ku fadhido hadarayada imaam dadka lasoo fadhiisato ummada hortooda lasoo fadhiisato gaal iyo islaamba ayadoo ku dhegeysan doonaan kuna daawan doonaan waxaana dokumentary uu yahay weligii intuu uu jiro internet uu jiro uu joogi doono laga yaabo boqol sano ama laba boqol oo sano oo dambe intuu adduunka sii jiro internet ama shan boqol ama kun sano dambe internetka sii jiro ayaa waxaa laga yaabaa inuu weligaa rikood dhahdo adoo dhintay oo lafalafoobay oo adduunkan aan joogin oo intaasoo sano mootan yaa beentaada lasii dhegeysan doonaa jiilba jiil baa sii dhegeysan doona waa la dhaxli doonaa markaasaa cadaabti ka ratibantay beentaas iyo qof kasta oo beenta ayada intuu qaatay rumaystay yaa adiga lagugu ciqaabi doonaa masaladu masale khatar ah weeye ma aha masale maxaa laydhaha ii sheegay dhow oo meelahan soko joogta ma aha marka ninka asaga markaan soo koobo la taliyaha amniga ee sheegtay wuxuu ku hadlay wax la yaab leh wax qof muslim uu ku hadlana ma ahayn Isla- islaamku hadduu isagu islaan yahay badee anuu islaam ma aaminsan laakiin hadduu isagu islaan yahay waa murtade laakiin inta kuwa islaamka aaminsan baan ka hadlahayaa ninka asaga noocaas oo kaleenta ana in jaga intaa leeg loo dhiibto waxay ku tusinaysaa khasiisadda iyo dulinimada xasan sheekh iyo qabyaaladda ku jirta ee waxa noocaas oo kaleenta uu soo dhaweysanaya madaxana uu ka dhiganayo kursina ku fadhiisanayo waxa meesha ka jira waa wax noocaas waxaan meesha ka jira oo dhanba wuxuu yahay waxa noocaas ee durwa akhasunnaaska ah ee baalaleyda ah ee dhuuniqaatayaasha ah een aqoon diimeed iyo mid maadi midna lahayn ee xataa isagoo cilmaaniya aan lahayn haye iyo xishood aan lahayn in meesha la keeno amaa warkiisa haddii loo soo laabto gambo lagama kalsoonaan kara gambo taano far cidideed wax leega war uu sheegay cidda ku kalsoonaata daayada waa cidan ama asaga aqoonin oon war ka haynin oo wuxuu sheegaya aan ogeyn ama waa dad wuxuu asagu aaminsan yahay la aaminsan oo kadaabin asagoo kaleenta weeyaan marka lasoo koobo waa inta akriyo aad baad umahadsantahay waan kugu soo laabanayaa cabdifataax qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo qaatay weeraradii ugu waaweynaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulisay bal waxaad qiimayn ku samaysaa muddadan uu dagaalku socday loolanka labada dhinac iyo natiijada ka soo baxday waa tahay Eh, maxamed filimku eh, runtii waxa uu aad u difaacay ragga ciidamada mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya furimaha hore wuxuu halbacaad lagu lisay ka dhigay eh, wararkii iyo khudbadihii dacayaadka ahaa ee ay madaxda dowladda federaalku ku xabiibinayeen toddobadii bilood ee lasoo dhaafay runtii waxaa aad ii soo jiitay eh, sida xikmadda iyo garaadka leh ee loo radiyey beenta dowladda federaalka ah iyo sida loo soo bandhigay xaqiiqda taalla ee saaxada ee furimaha dagaalka muddada uu joogo xasan sheekh maxamuud ee ay dagaaladu u socdeen ee runtii ma jirin wax ay reebteen ee iyaga iyo shisheeyahaba ee xataa waxay sameeyeen markii lixaad inay yiraahdaan waxaan dilnay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo og inay been tahay ee qaarkood markii uu soo hadlay beentooda kadib oo dhacdadii yasooman uu ka hadlay waxay kusii adkaysteen inuu lugaha ka dhaawacmay ee waana midda keentay in waraysigii aan la yeelanay ee sheekh cali dheere xataa ee la arkayey ee lugihiisa qof walba uu daawanayey warbaahinta al-shabaab marka ee waxay ku dadaashay in ay warka si deg deg ah usoo gudbiso ee farqigu wuxuu ahaa ee dowladda federaalku waxay dacaayadeeda kusoo gudbinaysay shir jaraa-id ee weriye meel istaagay iyo hadal ee aflagaada ah oo meelaha laga sheegay laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee si dhibyari ah oo fudud ayaa waxay ee wathaa'iqdeeda kusoo gudbinaysay maqal muuqaal iyo qoraal intaba tusaale dowladda federaalku waxay fashil kala kulmaysay ee natiijada ee dagaalo badan oo ay ka been sheegtay sida dagaalkii qaayib oo kale ee galcad oo kale xawaadley oo kale nuur dugle hilowlagaab iyo sooman iyo kuwo kale oo badan waxaa fashilka u keenaya waxa weeyaan ee alkataa'ib waxay soo bandhigaysaa muuqaalada wixii xeryaha ka dhacay aqoonsiyadii ciidamada yacni taliyaashii la dilay wejigooda ciidamadii wejigooda id kaaradooda wixii oo dhan ayaa la keenaya taasi marka waxay cajisi ku keentay ee saraakiishii dowladda federaalka waxay gaareen heer dagaalada qaar laga hadli waayo oo qof laga wareystaba la waayo dagaalkii u dambeeyey ee janaac cabdalle waad arkaysay heer dowlad federaal loogama hadal hogaamiye ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ka hadlay oo yidhi waa la iska difaacay nimanka oo xerada xataa maanay soo gelin kadibna waxaa la keenay hadalkiisii iyadoo la barbardhigay ciidankoodii oo lagu dhex tooganayo xerada dhexdeeda sidoo kale waxyaabaha taxadiga waxaa ka mid ahaa warbaahinta andalus oo kale oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay soo bandhigaysay warbixino sawiro wata boqol maalin iyo boqol sarkaal ayaa ka mid ahaa soddon maalin iyo soddon sarkaal ayaa ka mid ahaa warbixinadaas runtii iyaguna waxay ka marqaati kaceen oo ay soo bandhigeen heerka uu gaarsiisan yahay dhiigbaxa iyo jabka haysta dowladda federaalka sirta marka ku jirta ee kala adkaanta ee warbaahinta dowladda federaalka iyo tan xarakada mujaahidiinta al-shabaab hal tusaale aan kusoo gebagabeeyo aniga kasoo qabo haddii aan iibiyo hilib oo kawaan aan joogo oo hilib ari ama geel ama lo aan iibiyo oo ninka iga soo horjeedana uu iibinayo hilib doofaar ma tartami karno waxaa igu filan inaan dadka u sheego oo aan usoo bandhigo haragga iyo madaxa xoolihii aniga aan qalay ee aan u sheego inay xalaal yihiin ninkanna waxa uu iibinayo waa doofaarkan haraggiisii waa kaasaa muxuu ahaaye madaxii doofaarka waa kaasaa marka nin doofaar iibiyo ma isdifaaci karo xaqiiqdii taa waxaa la mid ah nin shisheeye la socda oo talada ka qaadanaya nin shisheeye ah oo diinta kiristanka haysta subax walba allah subxaanahu watacaala aflagaadeeya ina allaha thaalithu thalaathatin aaminsan oo haddana raba inuu dadka ka dhaadhiciyo inuu yahay owliyada ilaahay inuu ka fiican yahay ninka muwaxidka ah ninka nacab shisheeyaha ninka kasoo horjeeda dimuqraadiyadda marar badan waad maqashay xasan sheekh oo dhahaya waa inaan ku qancinaa waxa annaga aan rabno ma dhici karto marka nin ajnabi la socda oo shisheeye la socda oo dowladiisu khamriga ay canshuur ka qaado xerarka qowmuluudka ah lasoo taagan inay ansixinayaan kama iibin karayaan inay yihiin dadka awliyada alleh waxayna u laabanaysaa nin doofaar gadaya inuusan isdifaaci karin waayahay cabdulaahi dhankaada maxay dadweynaha ka baran karaan filimkan runtii filimkan oo soconaya ee soddon iyo toddoba daqiiqo iyo sakano xaqiiqdii waxaan oran karaa wuxuu ka dhigan yahay jaamacad muddo dheer la dhigayey oo la xiriirta dacaayadda warbaahinta iyo qaabka shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa u adeegsadaan oo al-shabaab ay usoo gebagabaysay dadweynaha qofkii filimkan daawada hadduuba caqli bartii leeyahay ma jirto su-aal dambe oo isweydii doono oo la xiriirta habka iclaamka ugu shaqeeyo ahdaaftiisa sida uu kala fog yahay ujeedooyinka qarsoon ee ka dambeeya idaacadaha iyo telefishinada faraha badan ee caalamul islaami ka jira ama adduunka oo edalba ka jira marka wuxuu ahaa cashar muhiim ah oo ummaddu ay qaateen wax weyna laga faa'iidayo maxaa yeelay waxaa la tusay maxaa yeelay muuqaalka waxaa ku jira dee nimanka shisheeyo odhanaya waa inaanu dacaayad sheegno oo aan ku celcelinno oo dadka aanu ka iibinno waxaa sidoo kale ku jira kuwa soomaalida ahaa ee shisheeyaha maaratay ishaga la shaqaynayay oo maamuladan shisheeyuu dhisay ee madaxda u ahaa oo iyaguna ku hadaaqaya warkii reer galbeedka qudhiisa sida argagixiso xagjir mayel adag iyo ereyo lamid ah waxaa kaloo filimka dadka daawada ay ka fahmayaan sida warbaahinta islaamiga ay u horumartay maxaa yeelay fursad bay heshay fursadda heshay waxaa weeye dhinacii kale la loolamaya ayaa gebigii been isugu tegay dadka adduunku noolaana gaalo iyo muslimba runbay rabaan oo dadka beenuma noolayso marka meel dagaal ka dhaco oo aad maqasho meel habla dagaal baa ka dhacay dagaal culus baa ka dhacay dadku xaqiiqaday doonayaan waxay doonayaan inta dhimatay inta dhaawacantay gaadiidka la gubay labada dhinac dhinacii guuleystay xaqiiqday doonayaan dadku waad aragtay marka meel dagaal ka dhaco ummadoo dhan way iswada wacayaan dal iyo dibadba internetka waa lasoo buuxinaya taleefanada ee qof walba qofku yaqaano oo xog heli karo wacaya halkaa markay marayso marka nimankan dowladda federaalka iyo shisheeyuhu waxay la soo taagan yihiin meeshii ayaga lagu galay oo lagu baaba'shay oo eber looga dhigay wax dhibaato ku gaaray inaanay jirin ayna nabad qabaan ayna laayeen nimankii kasoo horjeeday ayadoo xaqiiqdu sidaa ka duwan tahay taa cagsigeeda marka mujaahidiintu waxay soo bandhigayaan oo filimkana lagu soo hadal qaaday xaqiiqada dhabtahee jirta dadku marka ma waxay rabaan oo ay dhagaysanayaan ninkan beenaalaha ah ee xaqiiqada isku dayaya in uu ka been sheego mise ninka runlowgahay qaadanaya warkiisa ninka runlowgahay qaadanaya marka fursad weyn waayo fursaddaasna hadda ma ahan mid laga hor istaagi karo iclaamka islaamiga ama warbaahinta islaamiga sababtoo ah suuragal maahan in ay ayaga waa reer galbeedka iyo maamulada la shaqeeya iclaamkooda ama warbaahintooda dacayada iyo beenta iyo barbagan loo samaystay ay runta sheegaan kol haddaanay runta sheegaynin oo been ay wadaan warbaahinta islaamigana ka go-anta inay xaqiiqada sheegto dee sidee bay u loolami karaan ama u tartami karaan nin beenlow ah iyo nin runlow ah marka dadka muslimiinta ayna dhegaysanaya waxaan leeyahay adinku wax qiimeeya waxaan ku matalayaa warbaahinta islaamiga ah iyo mid aan islaamiga ahayn laba faras oo lasoo barbar joojiyey oo labadoodaba la tartansiinayo adinkuna aad garsoorayaal ka tihiin marka halkaa joogto marka labadii faras midna jidkii saxda ahaa ee in lagu tartamo lagu ballansanaa ayaa lagu eriyey ama uu ka orday midna cagsiga ayuu aaday oo gadaal iyo meel aan laguba talagelin ama aan laysku ogeyn buu aaday labadaa faras keebaa kaalinta koowaad galay jawaabta adinkaan idiin deynayaa waataa ibnu muflix tabaryarida daciifnimada xishoodyarida iyo fahamxumada meesha taala ee mujaahidiinta lagu wajahayo maxaad ka leedahay dhanka kale in been lagula dagaalamo xarakada maxay ka bedelaysaa xaqiiqda taala aqiiqa horta meesha dacfi badan iyo been iyo waxaa la yidhahdaa ishaga xishood darri badan baa taalla taasna waxay keenaysaa waxay keenaysaa mistaaqiyaadkii dadkan ay lahaayeen iyo wixii maxaa la yidhahdaa ishaga war ee laga dhegaysan lahaa horta ayagu baa isburin haya isma ogaa adduunkana waxaa kugu daran midida adigu aad intaad qaato aad isku dhufataa kugu daran in midi adigu aad isku dhufato adigu aad midida isgeliso iyo in qof kale ku geliyo waxaan daran adigu isgelisaa daran muwaajahada ay wajahayaan nimankaas muslimiinta ay ku wajahayaan ay ku wajahayaan maxaa la yidhahdaa ishagay beenta ku wajahayaan wax ay haba yaraate ee ay ka bedelayso mowqifka ama maxaa la yidhahdaa mujaahidiinta hawshooda ma jirto waxaa daliil u ah ku garan kartaa war bay sheegayaan kuwa daawanhaya laftirkooda iyo ayaga taageersan laftirkooda waxay ku leeyihiin xogka ma jirkan waa been hadday noqoto dhalinyarada maxaa ma lagu waajihi karaa been maya laguma waajihi karo warka xaqiiqda ee biyakabadhibcaanka ah ee saaxada yaalla waxay tahay beenta iyagu ay sheegeen waxaa markiiba daba yaala filim baa daba yaala dagaal baan gallay boqol baan dillay laba boqol baan dillay intaasaan baabi'inay kaasaan yeelay meel isku soo sawiro maxaa daba taalla isu soo itaabsii mayd isha dhalaalinhaya baabuur la kaxaysanayo sanad la raranayo waxaa la yidhahdaa ii sheegay maxaabiis la qabanayo hoog iyo ba iyo balaayo dhan ayaa meesha taalla beentoodii marka waxay noqotay inaan ishii markay wax dhacaan isha wax laga qaadanhayo ee xaqiiqada ee dhabta ay noqoto isha walaalaha ay gacanta ku haya ay noqoto gaaladii baa isha ku haysa oo qaadanaysa lasoo qaadan maayo warkooda social media markii dhib arrin ay dhacdo oo ama xero la xasmiyo ama dhib oo kaleento u dhaco dib u fiir adiguba waxaad arkaysaa meel kasta oo arrintaa laga hadlayo ama wararka ayaga lagu sheegayo waxaad ku arkaysaa meel kasta way hadda nimanka ayaga ah oo laleeyahay aan cid soo qaas warkooda jirin waxaa lagu leeyahay saasay dheheen dhalinyarada marka lasoo qorkan xarakada saasay tiri saasay ka tiri waxaasan leynay dheheen waxaasan qabsanay dheheen saasay ka dheheen warka lasoo naqlinhayo mucaarad iyo muxaafidba maxaa weeye ama ha ku qancin ama isku qancine waxaa weeyaan waa warka dhalinyarada weeye kuwan kalenta wax sheegaya ma jirto wax hadday dhahan waxbaan ku waajahaynaa ama beentan ay wadaan iyo waxaan ay afuufahayaan ay leeyihiin waxbaan ku waajahaynaa oo waxaan qabanaynaa maxaa la yidhahdaa waxaan qabanaynaa waxbaan ku samayna ay dhahaana waxba ka socon maayo ayaguna way og yihiin xasadan min cindi anfusihim bay u inkirahayaan mooyaane way og yihiin inaysan beentooda waxba ka soconayn cabdiqaadir ciise iyo alcadaabki maxaa dhihi jiray afka bulacadda hal ay dhintay ama afrika iyo waxay sheegayaan midkan hadda luqunta karkarana asna dhaawacmay afrika ama dhaawacaan u malaynaya ee ku haya dowladda haddayna tirahda been baan waxa- waxaas maxaa dhihi jiray waa argixisaan argixisaan dhahayna haddayna tirahda maxaa dhihi jiray ma ahan ma ahan dhahayna ku haya iyo waxa noocaasa war ay soo tabiyeen qof islaam ana ma qaadan karo qof gaal ay iska dhaa islaam ee gaal oo wax fahmayo oo maskaxdiisu furan tahayna ma rumaysan karo waxa noocaasoo kalentaana waxa lagu leeyahay wariyeesh waxa noocaas kunta waxa leeyahay suxufiyiin waxa noocaas kunta waxa leeyahay saxaafad kuwa hadda hadlahaya mid ka mid ah oo marka ka hadlaya maxaa dhihi jiray barnaamijku waa barnaamij kuwan ka duwanaha waan aqaanaa saxan saxa la yidhahdaa reer South africa isla ahaan jiray saxan saxa la yidhahdaa waan aqaanaa yacni waa nin khabiid ah weeye oo ilaah waxa noocaasoo kalenta waxa lagu leeyahay ii sheegay oo midka naagta u horeysa hadlaysa ee, kuwaas ku hadlaysa waxaa dhihi jira waxaan haysanaa een- een- een, maanta waxaan helay een, tababaran caadi ahayn ku haysa u horeysa ku xiga weeye oo kiyaalaha qaba south africa joogi jira johannesburg joogi jira sifacan u garanhaya marka dad noocaasoo kaleenta oo waxba garanayn oo masaakiina in la yidhaahdo laguna tilmaamo inay suxufiyan yihiin haddana la yidhahdo ha waa- ha muwaajahayaan raggii halgankooda ha muwaajahayaan tas wax suuragal noqon kara ma aha ma alkataib inanka muwaajahin karaa ma nimankaasa niman hadda alkataib inti la barbar dhigo waa muwaajahin karaa oo maxaa la yidhahda ii sheega war ay sheegeen alkataib loo barbar dhigi karaa xaaraan bay ka tahay hayaata hayaata weeyaan lagama yaabano in marnaba arrinta ayada inay dhacdo lagama yaabano nimankaas marka warkooda waa wax noocaasa wax sii ko- wax hadda wax sii wax soo kordhin karana ma ahan ayagan laftirkooda ayaa aaminsan waxaan ay sheegayan in la rumaysanaynin waxaan ay sheegayaan inaan la rumaysanaynin ayaga laftirkooda ayaa walaal yaa aaminsan nimankana walaalahana ma wa- ma- ma waawajahin karaan haba ka yaabeen inay mawaajahayaan hana ka yaabeen inay walaalahaas ay maxaa la yidhahda ay ii sheegay ay warka ay sheegayaan uu ta'fiiriyo xataa inuu ta'fiiriyo iska badaa in la- inay ay muwaajahayaane inay xataa intuu ta'fiiriya la qaato oo dad ay maqlaan oo ay dhegaystaan ayaa adkaanaysa oo mustaxiil noqonaysa marka nimanka ayaga waa niman noocaasa waxay sheegayaan barbaadin ay tahay laftirkooda qirhayo waataan soo sheegnay oo kuwa amniga she- waan kala taliyayaasha la sheegaya qirhayo oo madaxweynayaasha kuwa sheegnaya qirhayo laftirkiisa kan gudgubta ee tuuga beenaalaha yaa qiraya inuu beenaalayo khaa'in yahay marka waxaan wax lagu daalo oo waqti hadda maxaa la yidhahda ii sheegay een lagu dhumiyo ama laga ii sheegay maxaa la yidhahda ii sheegay een lagu lagu sii daalo ma ahan muwaajahadooduna inay muwaajahayeen beentooda inay been tahay cid walba way ogtahay akhiyo baaraka allahu fiik qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku sii siqaynaa oo toddobaadkan ku saabsan falanqaynta filim xalay ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ibnu muflix ayaan ku laabanayaa filimka qaybihiisa dambe waxaa lagu soo gunaanadayaa wadaaddo uu xasan sheekh si cad ugu sheegayo wixii ay odhan lahaayeen oo waxa uu leeyahay na taageera oo dadka waxaad u sheegtaan in al-shabaab ay qaldan yihiin maxaa keenay marka in wadaadada ay qayb ka noqdaan duulaanka warbaahineed ee reer galbeedka aad weydiisay xasan sheekhi horta warkiisu ee, waa cad yahay xasan waa nin dagaal ku jira Ee, ninku markuu dagaal ku jiro nin waxaa la yidhahda ii sheegay lax gowracan geeda kama guddo ama neef gowracan geeda kama gudo waa nin gowracan nimanka hayan hadda waa niman la og yahay hal hal waxaa la yidhi dhulaa libax saaran iyo dhulaa kudu laguma habaaro nimanka xasan sheekh saaran madaxna kaga taagan iyo wax asaga iyo maxaa dhihi jira nimanka u dhexeeyana waa la og yahay nimanka marka wadaadaha sheeganhaya ee uuna taageera leeyahay ilaahay qur-aankiisa miithaalada uu bixiyey اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إيه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله مركا نوانك النوع عاس أه آيات آيات قدم إسلام وحول هي من يهدي له فهو المهتدي ومن يضلل فلا يكون الخاسرون مركا إلهي وحو- نوانك وحي يجين إلهي بان نوت المامي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله إلهي قرآنك سوء قلت الماء أركيسا قرآنك إلهي وحو قلت الماء ميانا ووحيين ومدينين أخي ومركا نمان كان يجا إني وربعين تكمل قوان وحا كلفها يوحاوي كو دين تودي إيبسدين لبا أصل كان نمان كان نوع على ولا صح أو ديميد ما هنا ماشي نقول وهجري دين أميسن قلن قدام كسد حاجة كلا أنت وحاوي أصالة قفك مسلم مركو يهي waxa ka xaaraamsan ee asaga xaaraamka ay shareecada islaamka ay ka xaaraamaysay haddii uu ka leexdo waa laabudda inuu tana inuu tanaaqudo waxaan jirinna uu aamino waxaan jirinna uu sheego meel baasna uu ka dhaco shareecada islaamka ay yaqaaneen ayay waxay u hoos fadhiisteen iyo diinta islaamka waxay ka fahmeen ama ha yaraata ama ha badnaatee haddii ba fahmeen weeye ba waxay u hoos fadhiisteen caamo juhalo ah oo waxba garanaynin cabdiwaaxid gamadib waxaan ka maqli jiray b h d buu wataa isjidana si loo si loo seedana ma yaqaanaan ka maqli jiray waa runtii wax noocaas oo dulli ah inta hoos fadhiisata marka adigu is ahanayso waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim weeye nimanka marka ka war ka qayb qaatay warka saxaafadda ka qayb qaatay ee beentaa nimanka ay sheegahayaan taageeray waxaa ka mid ah ninka la yidhahda xasan xasan ibraahin abu xasaan ninka la yidhahdo ood arkayseen si bareera cad ah filimkii inuu ugu jiray hana ka goynin waxaa dhihi jiray "Ii sheeg warkaan soo geliyey sababtoo ah ninka filmka hadii lagu soo bandhigo in magaciisa la sheega ama isaga la tacliiqiyaay wax weyn ma ahan xasan ibraahim abu xasan ninkan la baxay nin dhalinyaro ah oo wuxuu ahaan jiray markiisa hore xagga iyo puntland wuxuu kasoo jeedaa kilka shanaad buu kasoo jeedaa waa nin soomaaliya kilka shanaad degta ah halkaasuu dhalashiisa kasoo jeedaa waa raggii soomaaliya wax ku bartay kilka shanaad wax kusoo bartay ragga maxaa laga ii sheegay puntland dacwada ka wada jiray weye kadibna qabaliyadda iyo maamul xub maxaa la dhihi jiray qabyaaladda axmed madoobe iyo tolki kusoo raacay weye aqoon fiican baan u leh waan garanayaa marka ninka noocaas oo- wuxuu sheegahay oo kaleeto waa waa kas cad weye waa diinta ilaahay oo uu garanayo oo uu ka leexday kana doortay waxaan jirin weye wax kalena ma ahan ilaahay markuu yuhuudda soo tilmaamay fi suuratulbaqara markuu soo tilmaamay yuhuudda muxuu yidhi wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum ilahay muxuu daba dhigay kufaaran markuu ka soo tegay xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaqu buu ilaahay aayadda ku caddeeyey wuu og yahay waxaanay sheegayaan inay been tahay asaga inta la midkaa qorana ka mid yahay way og yihiin waxaan inuu been yahay diinna aysan ahayn shareecada islaamkana ay xaaraan ku tahay in maxaa la la taageero si cad bay u og yihiin mana inkiri karaan inay qayb ka noqdaan waxaa keenaysa kow aayadka ilahay ay gate- ay maxaa dhihi jiray beeniyeen laba diintooda ay gateen saddex kalsooni xumo iyo islaan maxaa dhihi jiray ii sheegay islaamnimada oo isku kalsoonayn afar cadaawad ay qabaan oo ay xajisan waayeen oo ay qarsan waayeen ogana qayb galeen wixii shir ku sheegahay meesha lagu qabtay ay uga qayb galeen afar ama shanba waxaa ti- waa ka dhigtaa oo kaleento nimankani saaxadii waxay ka baxeen ay iyagu haysteen waxay isu- waxay isu qabeen inay suufiyana ka adkaadeen cid kalentoo ka daba hadli kartana aysan jirin ayaga keligoodna ay yihiin nimanka meesha jooga xaqiiqa markii laga hadlo waxaa la yidhi ishe gaalka dil oo garti siiya marka xaqiiq laga hadlo nimankan salafiyada sheeganhaya qaybtoodan qawa- qacdada ee fadhida dhibaatada ay ku hayaan halganka cid kale oo ku haysa ay ma jirto lana soo heli maayo dhibaatada nimankaa ay hayaan- ku hayaan halganka cid ku haysa mana la soo heli doono lana soo heli maayo haddana dibna looma heli doono horena looma soo helin sababta wax ku garan kartaa ayi membaray ka istaagaan way ka hadlahayaan waxay taageerayaan muxuu yahay war adiga inaad taageerto nin aad arkayso inuu been sheegayo aadna og tahay wuxuu sheegay inuu been yahay ilaahayna kaaga digay inaad taageerto aad taageerto ma diinba waa maya marka wax kale markii lasoo aruuriyo oo lasoo koobo nimankaasi waa niman khadkii saxnaa ee shareecada islaamka ay barteen ka leexday adduunyo iyo dhuuni iyo shinna u leexday ishtaruu biatilay samanan qaliilantii nimanka ayagaa weeyaan ilahina meelo badan uu qur-aan ka hadlay waana waana sifo iyo khasiisa ay yahuudda lagu yaqaano wey nin kasta oo sifadaa qaatana aayadka qur-aanka way taabanaysaa waxay ku taageerahayaanna waa nacayb ay necab yihiin ayna diidan yihiin halganka nimanka walaalaha mujahidiinta ay wadaan ay diidan yihiin wey wax kale ma ahan waa inay saaxadii ka baxeen oo khadka laga saaray waa inay cadow ku yihiin wax cid kasta oo halgan wada waa in ay diintoodii iibsadeen oo niman diintoodii gatay ay yihiin waa in ayaga laftirkooduba niman la bambeeyo ay yihiin niman la bambeeyo oo shaqeeya oo rag u shaqeeya shaati culimana kusoo gabada inay yihiin aya ayadana waxay uga qayb qaadanayaan kadibka iyo beenta isxaafadda ay baahinayso ayagana ay qayb uga noqonayaan wax cad oo run ah oon qarsoonayn weeye cid kastaa la weydiin karaa qof kasta ayaana arki kara waxay nimanka ayaga yihiin waayahay aad baad u mahadsantahay ibnu muflix markaana qaar ka mid ah dhegeystayaasha alfurqaan oo aragti ka soo dhiibtay mowduuca barnaamijka diiradda jimcaha ayaan idinku duwayaa haddii aan fikirkeeda ama aragteedaan ka dhiibto ee, filimkii oo xiisaha badnaa oo xalay ay baahiseen muasasa warbaahineed alkataa'ib horta filimkaas wuxuu ahaa filim aad iyo aad u xiiso u badan oo xiiso u leh wallaahi bilaahi filim aad ii soo jita oo filimihii hore ka duwan ayuu ahaa horta waxa aan ka fahmay warbaahinta islaamiga iyo wal- waa filim warbaahinta islaamiga iyo warbaahinta gaalada oo kala saaraya oo xaq iyo baadilka oo kala saarayo waa filim oo aad iyo aad oo oo ii soo jiitay waxaa halkan marka farin yar aan ugu direeyaa cadowga warbaahinta ka howlgala warbaahintan oo maalin walba baraha bulshada ay miidiyaha ay barbabaadada ay ummadda ku hayaan inaysan wax jireen weligeed aysan jiri doonin een, ay tahay warbaahin oo islaamiga ah inay jirto xaqii baadilka kala saarayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bahda raadiyo alfurqaan aad baan salaamaya waa ugu dijaana ee fadarhum wamaa yaftaruuna xalqada ee filinka alkataa'ib ay soo saartay fadarhum wamaa yaftaruun waan daawaday maasha allah de waxa weeyaane ee waxyaabaha meesha ku jira waxyaabo badan ayaa ku jira lasoo koobi karin laakiin marka koob ahaan marka lasoo koobo waxa weeyaane waxaa halkaas kala ogaanaysaa cid walba halkay ma arkaysaa ay kasoo farcantay mujaahidiinta halkay ka socdaan gaalada murtadiinta halkay ka socdaan iyo halkaad ka ogaanaysaa gaaladan waxa weeyaane shayaadiin iyo awulahab iyo gaalo ayay gacantii ayay ma arkaysaa ku hayaan mujaahidiintana waxa weeyaane nabi maxamed iyo saxaabada ayay ma arkaysaa wadadu ay hayaan waxaynu maqli jirnay fulinimo way aftarsitaa marka mabaadi'dan maanta mujaahidiinta iyo murtadiinta ay kala wadaan way aftirsanayaan mid walba meel bay afkala gelaysaa guud ahaan horta intaas ayaa markaa ku jira waxaa kaleete filinka aad ku dareensiinaya warbaahinta waxyaabaha maanta social mediaha iyo warbaahinta xaqiiqadooda iyo warkooda iyo halkay waxay yihiin xaqiiqada ayuu aad usoo bandhigay marka gaaladan markay kusoo jabtay oo mujaahidiinta ay gaarsiiyeen allah u naxariistay usama shahaadiis allah ka aqbale markuu fikirkiisii wanaagsanaa markuu ilaahay darbaaxanyadaas uu ku dhuftay ay waxay bilaabeen waxyaabahan ma arkaysa warbaahintan oo military ahaana mujaahidiinta loo adkaan waa oo ma arkaysa fikri ahaan loo adkaan waa ay waxay bilaabeen warbaahin warbaahin fara badan inay as-aasaan wasaaradda gaashaadhiga khaasatan argixisla dagaalanka waxyaabaha ay ku magacaabaan ay waxay bilaabeen warbaahin fara badan inay as-aasaan iyo jawaasiis fara badan qarsoon ayay as-aasaan iyagoo doonaya inay suurad xumayaan alxamdulilah alxamdulilah anagu waxaan nahay dadka ku nool meelaha aan ilaahay diinkiisa iyo dacwadiisu ka socon yaanu nahay aadbaa marmarka qaarkood ruucdi noogu dhacaa aadbaa marmarka qaarkood aan u jeelnaa ilaa aan ilaa aan helo alfurqaan alxamdulilaah alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan waxaan ku darsanayaa codkayga alfurqaan diiradda jimcaha waxaan leeyahay cadowga jabka soo gaadhay aada iyo aada iyo aada baan ugu faraxsanahay aada baan idiin salaamaya aada iyo aada baan idiin salaamaya halkiina kasii wada cadowgana waa burburay waa jabay kiisa weyn weyn ee lagu naga kala rita iyo kiisa yar ee lasoo adeegtay intuba waa jabeen waana jabayaan insha allah biidnillaahi kariim barnaamijkan cadowga ilaahay lagu idaacadahooda lagu dhantaalayo idaacadahooda maba dhegeysanaba waxay doonaanba ha sheegeen ma dhegeysanayna marka hore waa idaacad maraykan idaacad maraykan ushaqeynaysan dhegeysanay anigu ma dhegeysan karo mana maqli karo insha allah biidnillaahi kariim wax taydaa igu filan insha allah biidnillaahi kariim waxaan leeyahay idaacaadka iyo wararku waa waxyaabaha dadka dhiirigeliya ee qalbigooda soo kiciya ee mujaahidiinta banaanka joogta kuwa gudaha jooga waxba dee iyo gudihiiba jooga laakiin kuwa banaanka jooga ayaa ayaa ayay u tahay dhiirigelin iyo iyo gacan qabasho iyo dhiirigelin u tahay insha allah biidnillaahi kariim halkiinaa kasii wada wararkana waan helaynaa insha allah biidnillaahi kariim waana idin salaamayaa waxaan leeyahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu allaahu akbar walilaahi alxamdu waa jabaya waana jabay waa jabay waa jabay waana jabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad bay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha alfurqaan guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsanaa falanqaynta filim mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay laguna burinayay beenta warbaahinta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye allah ayaa ku mahadsan oo noo suurageliyey tabinta barnaamijkan sidoo kale waxaa aad u mahadsan ibnu muflix iyo wariyaasheenna cabdulaahi soomaali iyo cabdifataax filibiin dhegaystayaasha idaacaddana aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan inta aynu dib ugu kulmi doonno barnaamijka la mid ah waxaan idinkaga tegayaa gabay uu barnaamijka ku soo gebagabaynayo ibnu muflix dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hoyaalayey hoyaaley hoyaalayey hoye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye deelleyda gabay waddan iyo nin iyo dookhiise qaar baa durdurin oo ka dhiga dumar ammaantoode qaar baa la doonto kufriga ugu duceeyaane qaar baa darmaantiyo fardaha deexumaariyaane qaar baa qabiilada ku dira kuna dadaalaane qaar baa u daamacahinay shilin ku dontaane qaar baa waxay doonayaan inay ku doodaane aniguna xaqun dafucu yahay darenkee dowladnimo kuwaa sheegane dunida gaadhsiiyey dimuqraadiyana doonayee qodobku deeqayo sharcigana kol hore diidaye dalow ka turyayey damiir laawayaasha dafiray diintii ee bahayba hallaa dilo waxay doonayaan inaan dulownaaye ducafadan dagaalkii la galo dabada tagaya ducafadan daroonkiyo kufrigu dabaahinkaarayo ducafadan khamrigu daashadee wada darogaysan ducafadan khamrigu daashadee wada darogaysan ducafadan damiir beelaye lagu dangadhayo ducafadan salaadii dayacayee la daabargoyne waa waxaan duxiiman lahayn ama dareenkiise hallaa dilo waxay doonayaan inaan dulownaaye duqa ugu sarreeyiyo askari amarka aan diidin danta ay wadaan waa midan lagu dawoobayne dhalandoolku waa keey mar hore damacday duflaye dagaal dhaba dameerahan rag baa dhaan u soo diraaye docda kale haddaan fiirin iyo danihi beenoobey docda kale haddaan fiirin iyo danihi beenoobey damin darbadii jannaa iyo wixii gaalo lagu dadshay galcad iyo hilowl iyo wixii mayd isdaba yaallay dariskii xawaadley wixii dabada tagayay gaadeed wixii laga daldalay qarna lagu dabshay dabinkii la dhigay wayagii dalaq yidhaahdeene daadxoorta waatay noqdeen ee la daawadaye dowlaadnimo miyay mudan yihiin waa su'aal diraane docda kale haddaan fiirin iyo guulaha isdoontay waa dariiq horteeniyo waxay gobi ku doodaye waa deeq ilaahay ninkuu siiya dowladaye wajihaa dabigii lagu yaqaan doqoni waa mooge waa dadaal ninkii galay wuxuu soo dambariyaye docda kale haddaan fiirin iyo shacabkan duumaysan waa reer muqdisho ayagoo sagaashansaddexdii unisom kiciyey oo etoobiyaan kiciyey oo qaqablayaal kiciya inay maanta ciyaalweeriyo u dulaysamaan khamaraystayaal iyo niman guryada caariyeed inla fidinhaya ay maanta gabdhahoodii ku fiirsadaan halkaasaan uga jeedaa marka ayadana docda kale haddaan fiirin iyo shacabkan duumaysan duumada waxa laga dadka qaar aan garanayn waxaa duumada la yidhahdaa malaariyada qof markay cunto xanuunka ku dhaca ee qandhada laga qaado ayaa duuma la yidhahdaa marka taasaan duumaan u aqaana docda kale haddaan fiirin iyo shacabkan duumaysan ama aan daliil qaadan iyo dulliga loo geystay ama aan dilkay marahayaan daaqada ka hegno ama aan fisqigan daashadiyo aamusnida daro ama aan daroogada fidiyo khamriga daawayno ama aan kufriga ama aan kufsiga dabarka jarey dooda ku caddayno ama aan canshuuraan dallacay diradaba saro dulliga waxaa loogu daday waa damiir xumiye dabka qaata waataad kufriga horay u diideene waxba gabayguyuunina durkine waan dabrahayaaye dainow ragga galka dilay jannada loo daaso dainow waxay doonayaan dacasha loo saaro dainow dariiqay mareen webiya loo dadsho dainow gabdhaha ee badadey lagu dawaafsiiyo dainow guryaha dabaqa sare daara laga siiyo annaaguna dariiqay mareen yanan dabargoyne annaguna dariiqay maren yaanan dabargoyne dariiqay maren ilah anaguna yaana daamir oo dhinac kale aanan ka dusin baan uga jeeda assalamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرذاتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون